waxaan ka codsanayaa dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed oo u soo istaagay in ay ka mid noqdaan musharaxiinta musharaxiinta jagada madaxweyne xilkiisii xilka xafiiska madaxweynaha soo sharaxay waxaan ka codsanayaa in dhammaantooda ay la xiriiraan guddigaas oo ku shaqaynoo hayo maalin walba villa hargeysa wixii macluumaad ah ay u baahdaanna ay ka qaataan ayagana ay ilaaliyaan waqhtiyadii qorshaha ay dejiyeen guddigaasi oo wakiil uga ah baarlamaanka federaalk howlahan oo doorashooyinka madaxweynaha iyo waxaa kaloon kula dardaarmayaa musharaxiinta inay si fiican u akhriyaan heer hoosaadkii oo loo qaybiyey la siiyey shuruudaha ku yaala inay si dhaqsi leh oo si waafaqsan heer hoosaadkaasi ay shuruudaha ay u soo buuxiyaan una gudbiyaan codsigooda sida ugu dhaqsaha badan ayagoo ilaalinaya maalmaha ay qorsheeyeen oo